gaadiidleyda magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa saameyn xoogan kala kulmayaan burburka ku yimid wadooyinka halbowlaha u ah isku socodka gawaarida dhibaatooyinka ay kala kulmaan waxaa kamid ah jaam badan iyo cilado ku yimaada gaadiidka taasi oo sababtay wadaxumida qaar kamid ah gaadiidleyda ku nool magaalada beledweyne ayaa raadiyo beerula ugu warbixiyey dhibaatada ay kala kulmaan burburka ku yimid wadooyinka iyagoo maamulka degmada beledweyne iyo kan hirshabeelle ka codsaday in dayactir loogu sameeyo wadooyinka wadooyinkan burburay dhibaatadan ku qabno waxaa ka mid ah in halkaanu rabnay inaan u soconno labaatan daqiiqa ama soddon daqiiqa aynu ku gaarayno hal saac iyo ka badan sidoo kale wadooyinka sida laamiyada rafta noqday oo burburay oo ku burburay biyibaxada iyo balaayada soo lalaabato oo inay kushineetooyinka ay kaa jabaan oo dhibaato badan ay kugu qabto sidoo kale gaadiidka cilado badan ay ugu yimaadaan aadan heli karaynin waddo aad maanta dhan ku socoto laga yaabay haddii aad maanta laba biyaajo ama saddex biyaajo aad ka gasho waddooyinkaas rafta ah laga yaabay inaadan sii shaqayn karin oo daaleyso sababtoo ah waddooyinka markay god iyo goof ay yihiin waxaa badanaysa jagjagtooda badanaysa marka dhibaatadaas ayaan ku qabnaa maamulka gobolka hiiraan siiba hirshabelle waxaan u baaqi lahaa inay wax ka qabtaan halkaasi maadaama gawaadiidka halkaani ay tahay magaaladii beledweyne magaaladii ganacsiga ay tahay inay jidkaasi burbursan ay wax ka qabtaan haddii ay awoodaan waxaan ka mid ahay gaadiidka ku socota magaalada beledweyne waxaan dhibaato ku qabnaa waddada waa jaam haddana waa rifrif waxaan rabnaa inaan waddada noola hagaajiyo meeshii ku tagi lahayn hal saac waxaan ku tegaynaa laba saac iyo bar marka waxaan idinka codsanayaa inaa wadooyinka inoo hagaajisaan wadooyinka ugu muhiimsan ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa burbur xoogan kala kulmay fatahadihii soo maray magaalada iyagoo u baahan in dayactir xoogan loogu sameeyo si loo yareeyo shilalka ka dhex dhaca gaadiidleyda beledweyne